nashadaada eryadaas kusoo aruursaday baa adiga saaka iska horimaa dhex maray adigu waxood wixii khasaar hadda khasaaro badan ma jiraan khasaaro waa jiraan laakiin khasaaro badan ma jiraan adi kulley dibaan kulley qoladii meesha aad isku soo aruursanaysay dhagarqabayaasha aana dib ay u carareen goobihii ay rabeen inay bees ka dhigtaanna adiinta badan waa laga ceeshay oo hadda ciidankaa ku sugan wax khasaaro hadda anaga xagga anaga hal wiiloo dhaawacaa jira iyagana saan aragno adi ilaa afar qof oo dhaawac inay qaateen dhulka calaamadihii iyo baxoy jiiteen say ciidanka hadda khasaartay soo sheegayaan noo soo gudbiyeen hal qori oo akayso sidaana gacantaan ku haynaa bay dheheen ciidanka say noo soo sheegeen wiilasha tababar ku jira maya maya ciidamo jubbaland ayaa al-shabaab uwa ka dhex maray weerar weerarka waxaa soo qaaday ciidamada al-shabaabaa soo qaaday weerarada waxayna rabeen goobaha kulbiyo meelo kayma agtooda inay fariisimo ka samaystaan saa awgeed marka ciidanka informationkooda ay heleen waxay noo sheegeen inay saakay ku baxeen iyagoo saakay roonda oo socda in shabaabka iyagana horey usoo baxay inay dhexda iska heleen adig xoogaa dagaal gaaban kadibna meeshii lagu kala soo qaaday adi kulley ninkii sagar maleega hayay oo meeshaan hay deegaan aan u ahayn oo qorobku yimid waa ka cararayo waa carareen adig dhowr qof ilaa afar qof oo afar meelooba dhaawac ka qaateen kulley waa la arkay inkastoo ilaa hadeeta duur meetay dhulka u carareen oo meel shacab jooga hadda waa may carareen oo akhbaar xogtooda dhammaanaan sii helin laakiin ciidanka ilaa iyo adig inta niskii hore oo dhan aad buu ugu daba jiray oo